bismillahi raxmaan raxiim magacay maylar idinkaas no ibdo idin tuurin yelin kase shirkan jira adgeega inta qabadan bay buaha muddadii maamulkan deegaanka haween wal gobadiyey yaa dadkii deegaankii ma ereenaa mayn baahangna ereenaa xisaabtan maamulkaas intijari horta mayl qabaday aan oo ahaa markaan hiriiryahay hay-adahaas mafalka deegaanka haween iyadna degmadan bay dhow magacayna horreey aan sheegay may buu ahaa deegaanka haween horta walbadan aan qabanay may baa kumid ahaa dadkana isla ogiin ahaa deegaanka haween intii muddo afar sana ii ku dhawaada walay mashaariic iyo lahaayaan lakaama jari milaraw iska darka ama buulijahay taasi oo dadkii horey maamulkan haadi jari sida muxuu ahaa dadkii horey maamulkan haadi jari idin saraad oo kale deegaankaasi ka dhikadeen harunti haweenka guuriyan meelo karkeen oo dadkan hayadooan sheegeen marne sababo amni dartie haweenka linseeda waay tiyadahayti ilaahay kheer shay may ku guulaysanay horta inta isbaaradii iska darka yaali qaadan oo un haween jeyn muddadii dadkan mas-uuliyiintan hilkan haayeen haween walan qabanay may bahaytay maydha horta nimankaas mayla dooraday tumi afartii bili tumi kuwad lamadi kun yoonay tumi iliti yala dooraday maamulkan sidaa tamarane dadka dhan wada ogin haween may jeynay hayala raw d m o harunga tam yeelka furtay oo marne caafimaad ayaalka nafaqa darad hayd dadka wiin daawooyin sho nutrition oo kale intaasa meelala qabad haay mayba kale nasiiban helnay hayala raw agtad intii una jeyn haween dad badan oo baahnaayeen abaartay doo ku faa'iidaysadeen hay-adda agtadna iyana horta iidan kama hadnaqaana ilaahyan kama hadna ilaahyan ma hadyaana hay-addaasna iidan kama hadnaqaana may kale agtada ta meel la jeeytay taanka ama fuusta biyo lakshoo dadka deegaankana walwiin antarti may kale nasiiban halnay anji-ooye kale oo kale sida xidig hay-adda lera oo kale dad badan ya dadkaasoo qortay may kale hay-ad kale una jeynay kuma daha ahaa iswis kaalmo hay-ado kalena hata marna nin balansiyin hoob ilaahay beer ee bulshada walayla qobadi horta yaba markhaato ka eh an iidan ahaantay may gabayha deegaas intii walwiin layn qabday haddana ilaahay idin shay mayka jahayna dhawaan intii una jeyn hoo baleer isgool intii bulshadaasi walla bar muddo badana marna dadkaas walbarasho laan haayan dadkaasna walbarna iyo fadahayna walaa kale mas-uuliyiintii bahroogaana guddoomiyi guddoomiye kuweenkii bahroogaana ana doogay inta gaabsaday lankii kale marna intaan gubay wabilahi tawfiiq bismillahi raxmaan raxiim sata saaxiibkay tuurin ishoy mawaay meelar huseen ibrahim isaaq loo yaqaano huseen liibey n gaababka dadka sata saaxiibkayn sheegay dadka lanqoobadii magaalada bulshada kumid ahaana n gaabkata saaxiibkayn sheegay eed iyo eed noolole bani aadamana haddii lanferi tuulada haween ee dadkii oo haayay gaababka tabeelaha si mas-uuliyiinta inshaagdiyo tabeelaha manaha dadkii oo beelis tabeelaha iska darka haayay gaab shalay iyo daraad dadlamada manaha halinluweerdhan bulshada haddiinana si gaab daro ah ee lanfiladaan kadis ah mas-uuliinta sare oo deegaanka lanqobada ciyaamaha oo saado lamada lanqobadi dadaalkiyo jeysadeen sahta horlen sheegayo dadka walanqobadi anuun dadka si wanaagsan walanqobadi dadka maatada eed angaajason oo lambaahda gaajada madi deerti ololshe gadata eedna lenkagobaday mankama hadnagaan mas-uuliinta sare baydhow iyo gadoomi kuheen iyo gadoomi guudba wanaaguna ninqobaden dadkii tabeelaha nyaali oo macnaha gaababkaas suubiyay aada qaatadahay oo wanaag darrada macnaha bulshada horumarinka siyaasi een maynii suubeena daraad madiyon niinkooyan maatada inig oryaalka si doronka badlanka macna doro elanka suubi ee dantaas yarnii ka lafta inuuna baydhow dhati ankoyna mas-uulinta sarsar ilaa iyo hildhibaane iyo ilaa iyo wiryaalka may mahadanka nagaane ini unu macnaha si wanaagsan niin dhawayaan eenaninku qobada gaab mooriyaan lankalanka hadi mas-uul iyo gaab mooriyaan hadiis wadada bulshada dhebka dhebka eedankunga qobadaas maywelay walni fududaadi meeraana kas ibmaagu maywelay lanka hadii dantiisba bulshada dhunk gobaygaba macnaha bani aadanka way rumayay sheekan guriga leraw haddii ilaahay qoobsiin laguba una may ognaa lanka la eraw maxamed isaa gadoomaha kuheen gadoomi kuheenka may ognaa una lanka la eraw maxamed shakatey dadkan anaa mas-uulintaas sare walayo gobodan deegaanka basha hadidis haddii lambaahad naftaan oodkaana lang arla bani aadan waay walwalba era kor way beentay korta deegaanka ay wal siin tarya kiigda ayna wal siin dhami marka wabilaahi towfiiqu bahi ee mas-uulinta sarsare ee gudoomiyaalka deegaanka haween iyo kuwareejiye wabilaahi towfiiq bismillahi raxmaan raxiim magaagay meylare ee maxamed isaaq maadey wayba kamid ahaa mas-uuliyiinta deegaanka haween mayba sababtiya geeka mayba idaacaddaas wariyaashka aan inbooqdan unan sheegane ee dadweynaha bulshadu ku nool dhammaan gobolka baa iyo nawaaxijay inina minbur cad ee waybu ay insheegada deegaanka dhaceen dadka dhiijo galeen xoolajo qaadadeen iska darka dabeelajo ka teeganyi haween iyo harbi onka qoranta hadaba xaqiiqa xataa mayba waa ay mas-uuliyiinta gobolka iyo degmada seedo koran ha araga koran bulshaweynta mayba insheegane ini maybua sideedii bilood abaarogi jareen booyidii bii'e tabarucaad masaakin lahan aruuri iniyo gadadaayeen deegaan shoona maybua inkumiayi reeba iyo iska darka haween shugul unkulahayna hay-adaha samafalkana dhammaan iyo insheega jareen ini haween barbaqaandi iyo maybua yoonka akrii jareen abni masugun ari jareen ilaahay fadlijay arrintiyana niindooradi yo ankani abni doradi iyo walaayoo ka sheegayna beentayni lambar kow maybay shaqagalay di am owa garabnaysiidi waan ankama hadyaana deegaanka hay-addi inka horeyti seeti yow maalintan isniinta ee hadda hadda ee maybwaa shaqadiya ka socoto shaqaalihii iyo walaaji dhong meela ka shaqeeyahayan tan lamaad mayba markhaati ku aani deegaanka abni ay hay-adda agtad mayba markhaati ku ahaa xidig mayba hay-ado kala seeday sida swiss kaalma iyo saado oo kale oo deegaanka geelkumid ee walku biyen inay deegaankana abni ay markii nimankii ogaadeen oo mayba waa in sheegada masaakintii dhiijoyo gadaayan haangnagadeen mayba sameeyana ini reer baydhow mayba waa dhalinyaro asdarayo abaabulan kabacdina anka weeraan hotel aadansob meeliyadahayti iska o usan weriyaal nang lakooyan saxaafada koley mayba waa lan welba codshile sheega siduu isu anka weerdhada oo laka khiyaana ilaahay fadlijay markii dambe may dhiida ini meelilaka o uso idaacado iyo barbaqaandi iyo dacaayado ku hadalan hatana markii dambe dadki deegaanka iyo odayaalka inaskooyan gololinka weeri diidan golole markii lanka weeri diidan odayaal xaquuq raadis eh oo mayba waa xaqiiqda raadiyaan intii mayba inta laku diri deegaankii seedeen dadkii deegaanka bulshada lahayti la kulumeen xaqiiqdii meelaka jarti ha ogaadeen inay nimankaas guddoomiyaal aan hayna tuuga ayno mayba waa wali shacabka la hayo dhacaayan nabadoonadii iyo ugaasiyadii mayba waa meelaas hoolseedii xanagadeen golol inka weeren yoo diidan habahaan nabadoonadiiba haddii hanagadeen yoona shalay meelo deegaanka kooyan ana guddoomiyaha meela roogi markii oo kooyayan haddii ha surumeen amaamadoojo ha ku rooreen amaamadii hata ha ku rooreen anihay haddii la fadow facebook ha dhika korna saxaafadana hanban dhika korna bilaan i ciyaal shiid iyo nimaybuwa sheegada ukunfuuta iyo deeba lahankubahi markii dembe ama dembe dhiye meelan dadkunsaasleen anima eray si nabadgeli ee faraan ku qaada nimankan waybuwa sheegada inshiidoyteen baaburtiyoona garaafo ingeysideen laakiin namooda anseadi nimiyow ma eray ceebhaanga siinka filana haddii isiin damiir la etiin mas-uuliyad fadow etiin shacabkii inkooyaa la hadlaa una geegkana mas-uulaka nagadaana barana kubay noo bedeli koro dadka rabitaan joo ka shaqeeya bilaangi ariid in isin xabadaytan ma xabada kiriden meeli qayli ifuuga ka dhiidi amaamadii ha kurooreen hadda ani hay lanki fadowna way tusiyee maraqi markhaati badanna leta guddoomiya aadan salaad lanka sheegadahay iyo lanka lerow cali yacquub cabdiraxmaan guddoomiya ku-xigeenka sheegadahayan nimankaas dhibaatada meeliyoo ka haayan haddii unku roojina mayba codsadaane mas-uuliyiinta deegaanka gobolka baay khaasatan golaha mayba amniga iyo wasiirka arrimaha gudaha iyo taliyaha amniga ini shacabkaas masaakinta ee la dulmiyaha laku qobada laakiin shalay bilaangi ariir ha shiidoyti habad hakiradii amaamadiis ha ku roori haddii hiraato deegaankaas ka naqad wayba dhibkaleg sheene mayba mayba si sharafle anku codsadaane dadkaas haddii limbaahanyi haddaa kooyan deegaanka xaqiiqdii kooyan dadka walaalna joogu ku dhaladeen mal diidin lanka le araw aadan salaad meelo beerma kale bedna ma kale waxyaabo isan yaala ma leh laakiin awal boqoxootinimada kuway walha ka dhawaay la shaqeeyani haddii dadki dhiijo iyo malaajo sigadow galayna man dulqaadadaana man an dulqaadada doon marka arrimahaas ya anku digaana ini mardembana deegaankaas waxaan ka nagan waxa ka nagadan iyo osafar in laamaga ka moodi koraan laakiin lankii shalay xaqiiqdii maylan in sheegay ini shalay waryaal la socdeen haddii maybwaa saxaafad iyo maybwaa dadka andhaxayta meelna mataagyarsan waxyaabihii agaran xaqiiqdii hadiyo ku hadalaan sheega koran mayba codsadaane nimankaas foodada wadan anina noo roojiy haw la roojiy waaye la habaho deegaanka xaqiiqdiis lankooy la fiiri arrimahaasa maybwaa geeka ku hadalahayna haddana maybaa ka wareejiyey mas-uulka ka wareejiyey guddoomiyaha وبالله توفيق أرمها سيما يبقى انتهان ديرني بسم الله الرحمن الرحيم أولا إلهي ما دي شكر الله لما هدن مرلمات ما انتكو سلامي odayaasha malaagdo intaa ka qayb galay eed geedeedan ka faraxsan geega oo dad tiradiyo eedan badan intaa ku kulma anoo magaagay leerow maxamed cabdiqaadir ibraahim ah guddoomiyaha guud ee tuulada haween oo deegaanka haween laa ku bilaabo taariikh tumi afar bili tumi koowaad labada kun tumi lita iyo xirkunaa nii wareejiyay oo tuulada haween ee kudib tuulada horta sida hornaanbilahan sheegay may bayaalay buulayaay kudib walha qaadi sideetii meelka inagay deegaanka deegaanka isu bahaayay deegaan elije sida hay-ado far badan inkooyan laag agtad diimow hidag iswiis kaalmo sidaa dalaa sheegay nimanga may nimanga shalay unoo deegaanka roogniya mayaa iska dayayna inta iyo walhuub iyo walkusubiyan taas marnama ku welan may baaqantan ku diree maamulka degmada maam abdullaahi watiin gudoomiye ku-xigeenka iyo gudoomiyaha gobolka lankali leey aadan salaad yoonay alo cali yaacqub oo gudoomiye ku-xigeenka eh sheegadahayan inti deegaan deegaanka saytow fara ku lubhaan meelin bed isku dhaafa beer walyoonyaala male deegaanka saytow dadyo masin falaayana faras ugu qaada tan saddexaad wasiirka warfaafinta koonfur galbeed lankali leey deegaanka saytow shuqul ma ku le may ku fadayso may may shalay la sheegay lankaas ha fara geliyo deegaanka haween lankaas saytow deegaan isku dhaafa meel walba ma yaal dad mukuroog waliba ninku baaqinka damboyin daraane maamulka degmada tan gobolka nimankaasayta untina noo qubada sharci jar sharci islitiigsadaan hobbi ilaahay yar hobbiyo ku herwaayeen hoog malaska maquuniyow deegaankasaytow una mas-uulka ee mas-uulidii una qaadni amni waay amni meel guri jari dhammaan hadda hataa survey ahaan hataa waliba jeelada fadnay maamulka gobolka intiyo habahaan deegaankeeni la koyan nimankun isin hadooriteena ama hayna unti una weelna inti hasin kuusna sin sheena korn nimankun isin hadooriteena ama maya hobba dadkii kagana adan kolley maamulku meeli deegaankii unuku ena dadkaasayto fooda wadan maylana nooroojiyan honinka roojina insha allah man maxkamad ilaa imaysa tigsi doone tan dawladda dhaxata wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu